shirkii guud ee maamulka sare ee gobolka banaadir ayaa galabta lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar shirka waxaa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir waxaana ka qayb galay toddobiiyo tobanka gudoomiye degmo ee gobolka banaadir qodobadii shirka looga hadlay waxaa kamid a dardargelinta howlaha nadaafada ee degmooyinka gobolka banaadir iyo xaqiijinta ammaanka guud ee caasimada sidoo kale shirka waxaa looga hadlay oo si weyna loogu dooday in miisaaniyad gaara loo sameeyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir waxaana la isku raacay in miisaaniyad gaara loo sameeyo maamulada degmooyinka afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa sheegay in wax badan oo muhiima looga hadlay shirka islamarkaana qodobadii looga hadlay lagu ballamay in la dhaqangeliyo guddiga amniga ee degmada oo guddoomiye ka yahay guddoomiyaha degmadu in degmo walba ay soo samaydo guddigaas si xaaladda amniga magaaladan wax badan looga qabto ada dhegaystay dhammaan degmooyinka warbixinada degmadii ku saabsan degmadii cabasho qabta degmadii yacni problem gaara qabta inay soo gudbiyaan iyana qodob aad iyo aad muhiima oo aan hore u jiri jirin buu ahaa in warbixin ay degmooyinku soo gudbiyaan xaaladahooda baahiyadooda gaarka ee dadka masaakiinta ah ee ku nool kaamunka ku nool tuulaadka dadkaan haysan waxbarashada haysanin waxyaabahaas inay soo gudbiyaan iyana qodob aad iyo aad la yskula lafaguray ayay ayay ayay ahayd sidoo kale waxaa laga hadlay wacyigelinta bulshadan soomaaliyeed ee yani muddo burbursan waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay wacyigelin ay u baahan tahay in guddimayaasha degmooyinku ay bulshada wacyigeliyaan oo ay kala hadlaan qaabka loola shaqayn lahaa ciidamada ammaanka oo cadowga lasaa kaashan lahaa waxaa miisaaniyad gaara loo sameeyey degmooyinka oo ku xeendaaban degmada ku xeendaaban iyana qodob maanta soo kordhay ayuu ahaa